barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana mid labaad oo ku saabsan adharta taasoo aan ku tilmaamay inay tahay astaan ka mid a astaamaha maansada soomaalida dhegaystayaal toddobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii aan idiin soo tabiyey ee adharta ku saabsanaa waxyaabihii aad ku maqasheen waxaa ka mid ahaa inay jiraan sababo dhowr ah oo gabyaaga soomaaliyeed uu la adharto kuwaasoo aan ka xusay gabay kufaanka iyo uhanjabidda maansayahanada kale ee xinifta iyo xafiiltanka maanso ay ka dhexeeyaan waataan idiin ballan qaaday inaan idinku jelbeebin doono maakubyo arrintaa ku saabsan dib markaan u mericsaday raggii hore ee adhartoodu dhabu cuslaydna waxaan ka badin waayey inaan idinka soo dooro una horraysiiyo adhaaraha hanjabaadda xambaarsan midda aniga iila yaabka badan waxaan u jeedaa tixuu mariyey gabyaagii la odhan jiray raago ogaas oo taariikhda maansada soomaalida kolka laga hadlaayo ka jooga halka uu imri-ulqays ka joogo maansada carbeed wuxuu ahaa maansayahanadu mar walba oo ay is ammaanayaan nin ay reebaan macnaheedu wuxuu yahay intii la waayaha ahayd iyo intii ka dambaysaba nin ay u ogolaayeen kaalinta koowaad inuu kaga jiro xagga aqoonta maanse curinta iyo soo ifbixinta tuducyada waaweyn ee shiiqsiga dambe loogu xisho taasna aan ku tusaaleeyo tix waxyar laga hayo oo uu tiriyey gabyaa cabdilla labamaar la odhan jiray wuxuu yidhi rati weyn ridmada qaalin waa raragubyoodaaya raxantana maroodiga u weyn yaa u rida geeday hadduu aar wax raydalo dugaag sooma raadsado e raagaba rujaal buu ahaa reebay gabayaale aniguna rankii baan ahoo riixay gaandhada buud cabdi maxamed awmagan cabdigalayax oo haddamba nooli waatuu isna gabayadiisa midkood ku sheegay hadduu raaga waayadiisii inta gabayda uu bahaldilahooda ahaa in isaguna kuwa dambe ee ay iskugadaha yihiin uu waayeelkooda yahay waa kii odhan jiray waddamadase raagaba kol buu ugu wardheeraaye anna wiilashaan haatan kacay wuu ugu weynahayay sidoo kale allah u naxariistay cali cilmi afyare oo ka mid ahaa maansayahanadii dalweynaha soomaalida qarnigii labaatanaad sida weyn loo dhagaysan jiray waxaa isagana laga hayaa adar uu ugu gogoldhigayay masafo wadani ah oo uu tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii taasoo uu cadkooda ugu ogolaaday qaar ka mida maansayahanadii ka horreeyey ee gebyi ogaa isaga oo aan iloobin inuu magaca raage u hormariyo wuxuu yidhi sidii raage iyo gooni galwiyeera maahee sayidkii gadiisiyo cali dhuux ma gaaroe geesigii qamaan iyo guubaabshihii cumar garashadii cismaan yuusuf iyo gogoldhigiisii gahayr iyo salaam baa geel dhalay ku qaataye raggii gabayga loo qiray weli lama gudbooniye guun iyo ciroolaa hadal gabagabeeye e nimaan guud caddo ahayn waa gababax kiisuye inkastoon ka guul helay guutooyin fara badan weli gaadahaan rabay geeddaa ka laabanib raaga ninkaas sidaa looga wada geegay ayuu ahaa yeelkeeda maansayahanadii ay isaga isu gebi jireen ee ay isku ilka beeleen waxaa ka mid ahaa gabyaa la odhan jiray ina ammaan oo nasiib daro tixihii uu isagu raaga ku maagi jiray amaba uu ugu halceliyey aan waxba naga soo gaarin waxaase beryo hore gacantayada soo gashay tix wada ararah oo raaga uu isaga u tiriyey taasoo markaad u fiirsato aad u marayn karayso inuu islahaa ninka ku soo dhiiraday in moorada maansadaba uu tuducyadeedaas kaga saaro waa gabay meelis kasta oo ka mid ahiba uu waayadii dambe isu rogay mahmaha ay soomaalidu soo xusuusato mar walba oo ay isxifaalaynayso amaba cay lafajabis ah ay laba qof oo kala dhintay aanay isaga turayne isku wareemayaan marka hore wuxuu ku masaynayaa baraar so iyo sar loogu hanqaltaaga toona aan lahaynoo abaar kastoo dhacda aan kolnaba hilibkiisa dheef laga jeeqaaqin nayl yar oo aan loo hunguriyoon sidaa darteedna laxdii dhashay in la qasho aan looga maarmi karin marka xigana wuxuu ku maakubayaa bil saddex haddii lagu dheelmado amin hore meel dhexe kaaga dhacda iftiinkeeduna aanu isku halayn lahayn marka saddexaadna wuxuu kala mid dhigayaa baalka xunshada oo aan waxba lagu fadhin halka midka gorayadu haddii la safarsado uu xoolo badan gooyo wuxuu yidhi busxagaa dhulkuu boor ka kacay qaranka oo biisay barindoogla nayluhu gugay badan lirooraane leg baruur leh bawdiya shanshiya bari hadduu waayo barcar habagtii loo kama furto oo gowrac kama baajo bil saddexi galabtii hadday reera kaa bixiso barbarkaad u jeediyo iftiin beele kuma geyso inkastoo la baambuuniyo oo baayac lagu doono bisinka iyo karaamada haddii loo buraanburiyo baal xuunsho beec iyo gorgoro beese kuma gooyabu marka afraad wuxuu ku sheegayaa inuu la too yahay baqal inta lugihiisa dhaadheer arkay mooday inuu faras baxdow ah tartan ku gaari karo marka shanaad wuxuu ku tilmaamayaa inuu la mid yahay dameer laba aagaamood oo biyeysan la dhacdhacaya isla markaana ay la tahay dhoon horaad iyo dhoon dambeedba bacadlaha awrhaamihii la saari jiray oo kale inuu isaguna sido marka lixaadna wuxuu ku tilmaamayaa inuu la mid yahay dibigii geesaha weynaa ee ku jiray lo-dii inta raadkii libaaxa aragtay ku dul balowday dabadeedna markuu bahalkii soo muuqday waxba ka celin waaye marka toddobaadna wuxuu ku maakubayaa kura yar oo inta dayrtii dhoweyd la guday isu maleeyey inuu ragga waaweyn la siman yahay ugu dambaystana intuu baadi irmaan ku tilmaamo ayuu wixii ka naxayaba ugu yeerayaa inay badbaadsadaan inta aanu gantaaraha gabayadiisa ku gabawarin markaasna wuxuu yidhi baqal luga ka dheer fardana badar ma gaarsiiyo baakuritarkeed way buskicin laba boqooloode burus qayl biyaha ceel ma sido mana bakuur daayo bahal raadkii meel xalay libaax baabushii mareeyey waa baarataalo ay hadday budul maraysaaye baqarka oo dhan dibigii isbiday dhiiri kuma biirsho bisqayaa rag kugu diraan biidna kuu tarhine baaluqa ismood wiil hadduu buuriye goys yahaye malag buu la booraamayaa buuriyo ammaane bi'i waaye yoonisey baadidaada ceshabu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo goortan goorteeda markaasoo aan idiin soo gudbin doono tusaalayaal ku saabsan cararta culus ee hal abuuradii dambe qaarkood ay gabayadooda ugu furfurteen